dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla quman yaho qofkiba qof dhaliilayaa dalkii idinkaa qarribay
bismillaahi araxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh kulan wacan oo wanaagsan idilahaantiinba saaxiibayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka xulashada waraysyada ood dhegaysataan habeen weliba ahdahan oo kale marka laga reebo habeennimada jimcada ah
waxaan maqli jiray israa'iil ayaa dhulka reer falastiin derbi ku wareejisay adeer maqal way soo dhaaftay kenya oo dhaqanka yuhuudda xambaarsan ayaa hadda keenna ku wareejinaysa adduunyo goormaa beerlafa yeeshay makukuuyaanna hawaysatay waxaa la yidhi ishiisa laga arkaa ushiisa lagu dilaa intaan kala qaybsan nahay cid kastaaba wayna hawaysan ma kula tahay damaca kenya kiina midayn lahaa inuu yahay hadalkama taagna waxaa la yidhi baadi kugu raagtay lihi baad moodaa kenya dhul horaa ku maqan haddana mid kalay rabtaa waxaa la yidhi wax badso wax beelay dhashaa aarbay kii hore weydaa kolay cidday soomaali ku kacdo kabahay ka corodaa waar keniyayaa waxu sheega
mar kale kulan wacan oo wanaagsan waa axad ay isniini soo gelayso taariikhdu ay ku beegan tahay afar iyo labaatanka bisha koow iyo tobnaad ee nofembar sannadda laba kun sagaal iyo toban sheekooyinka aad barnaamijka caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mid a dowladda federaalka ah ee soomaaliya ayaa sheegtay in tallaabo laga qaadi doono shirkadaha ajaanibta ah ee ka howlgala gudaha waddanka soomaaliya faahfaahino ku saabsanayaan goordhow idiin soo gudbin doonaa haddii allah awooddu leh ogolaado ciidamada maamulka puntland ayaa waxa ay howlgallo culus ka sameeyeen saacadihii lasoo dhaafay magaalada boosaaso ee gobolka bari weli waxaa socda howlgalladii dad fara badan ayaa lagu soo qabqabtay faahfaahino ku saabsan ayaan idiin soo gudbin doonaa saaxiibayaal maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa xukunno waxa ay ku riday nin isku qarxin rabay munaasabad ay ka soo qayb galeen madaxda ahlu sunno ee ku biiray maamulka galmudugta oo ka dhacaysay magaalada guraceel ee gobolka galgaduud faahfaahino ku saabsan ayaa idiin soo gudbin doonaa saaxiibayaal kulamo maanta ka dhacay magaalada hargeysa oo yeesheen golaha guurtida ee maamulka somalilan ayaa waxaa muddo kordhin loogu sameeyey golaha wakiilada ee maamulka somalilan faahfaahino ku saabsan ayaan saaxabiyaal idiin soo gudbin doonaa goordhow haddii allah awoodi leh ogolaado madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa safarkiisii ugu horreeyey waxaa ugu ambabaxay dalka kenya tal iyo markii dib loo doortay xayiraado ayaa saaran maamulka jubbaland deegaano ka mid ah gobolka gedo waxaa ka jira dibadbaxyo xoogan faahfaahino ku saabsan iyo waraysyo aan la yeelanay xubno ka tirsan maamulka jubbaland ayaan idiin soo gudbin doonaa haddii allah awoodi leh ogolaado madasha xisbiyada qaran ee soomaaliya waxa ay war ka soo saareen xadgudubyada itoobiya ee gobolka gedo ay inta badan ka geysato islamarkaana waxay sidoo kale baaqiyo u direen dowladda uu hogaamiyo maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynaha dalka faahfaahino ku saabsan ayaa idiin soo gudbin doonaa haddii allah awoodi leh ogolaado qodobadaa iyo wixii nagu soo kordha ayaad ku maqli doontaan barnaamijka kalamaan iyo heestan ayaad ku dhegaysan doontaan qaybaha dambe ee barnaamijka tebinta iyo diyaarinta barnaamijka oo anigoo ah jila jaamac jire dhanka farsamada hagaagsan ee hagaarla'aaneed waa xasan axmed maxamed mar kale iyo xulashada waraysyada
kaleecad nabadgeliyo miyaa qaybkiiba la nacay kaleecad nabadgeliyo miyaa qayrkiiba la nacay miyaad qaf kulan wacan oo wanaagsan saaxiibayaal waxaynu ku bilaabaynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya ayaa sheegtay in tallaabo sharci aga waafaqsan laga qaadi doono shirkadaha ajaanibta ah ee ka howlgala gudaha waddankeena soomaaliya wasiirka ganacsiga iyo warshadaha ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya injineer cabdulaahi cali xasan oo maanta la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in tillaabo sharciga waafaqsan laga qaadi doono shirkadaha ajaanibta ah ee ka howlgala dalka ee sida sharci darrada ah uga shaqeeya tallaabadan ayaa laga qaadi doonaa shirkadaha ajaanibta ah ee sida sharci darrada ah uga howlgala dalka walow qaar badan ay adeegsadaan waxyaabo ku xadgudbaya wadanimada soomaaliya waxaanan mahad ballaaran runtii aan u celinaynaa guddiga aqalka sanadka u qaabishan dhaqaalaha ganacsiga warshadaha dalxiiska iyo isgaadsiinta uu madaxu yahay senator cabdi axmed bexolow iyo xubnaha guddiga dhammaan runtii shaqo aada u ballaaran ayay soo qabteen wada shaqayn aada u ballaaranna wasaaradda runtii waa kala sameeyeen sharcigaani sidii loo turxaan bixi lahaa muhiimadda uu sharcigaani u leeyahay dalkeenna runtii ma aha mid naga qarsoon oo hadda senator muxudiin ayaaba muxuu ahaa inuu sharcigu aada u soo daahay waa runtii sharci ahmiyad aada u ballaaran dhammaanteenna waan dareensannahay waxaan rajeynayaa qodobada senatarada muxuu ahaa alxamdulilah haddaan mid mid aan uga jawaabo iyadoo muxuu ahaa sharciyaqaankii wasaaradda iyo dhammaan mas-uuliyiintiina halkaan ay ku sugan yihiin laakiin waxaan is leeyahay kuwo ka mid a haddaan guudmar runtii aan ku sameeyo senator muxudiin sheekh cali jaamac waxaan marinaa wuxuu ka hadlay shirkadaha ajaaniibta ee dalkeenna ku sugan kuwaasoo sharci darro runtii ay qof walboo soomaaliya ay maanta ay u muuqato runtii dowladda federaalka arrintaas aada ayay isaga xil saartay waana arrin sharci maahan runtii sharcigu waa la isku dayay shirkadahaas in wasaaradaha kala duwan ee ganacsiga iyo maaliyadda iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo dhammaantood waxaa laga howlgalay in diiwaangelin rasmiga laga helo oo la diiwaan geliyo qaabkaay u shaqeeyaan shirkadaha ka howlgala ee dalka gaar ahaan kuwa ajnabiga ah runtii arrintaasna warbixinteedii hadda way soo dhammaatay waxaana filaynaa insha allah biidnillahi alkariim in tallaabadii ugu habooneed kulley muxuu aha runtii laga qaadi doono waqtiyada soo socda iyadoo golaha wasiirada loo soo bandhigay warbixintii ugu dambeysay kambaniyaasha ama canshuuruhu ay ku baaqdeen oo hantidu ay ku baaqatay ama shaqaalaha si dadbanoon muxuu ahaa sharciga aan waafaqsanayn u qabta marka arrintaas waa arrin wada jira oo ama canshuuru ay ku baaqdeen ama xataa aan waddankaba wasaaradda ganacsiga gaar ahaan aan ka diiwan gashanayn marka waxaan is leeyahay sharcigu waa mid guud hadda haddii sharcigan uu noo meel maro ayaga maxaa waxay ila tahay inuu dhammaan wada qaban doono shirkadaha kuwa ajnabiga iyo kuwa dalka ka howlgala dhammaantood marka waxaan rajaynaynaa in sharcigu hadduu noqdo sharci aqalka sarena u ansixiyo madaxweynuhuna uu kusoo saaro bolotin ofishaal sanadku intuusan dhammaan in kabacdi loo gunta doono sharcigaasu siduu meelmar ku noqon lahaa hadda inta ka horeysana wixii la qaban kara ayaa la qabanaa sababtoo shirkadaha dalka waa la diiwaangeliyaa si nationaalahna waa loo diiwaan geliyaa si maamul goboleedyaduna sidoo kale ama dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalkana ayaguna aaday iska xil qaaman ayay u diiwaan geliyaan marka waxaan isku daynaa shirkadahaas in mid mid halkooda loogu tago in mid mid loo canaanto haddana shirkada ajnabiya ruqsad ma siino annagoon ogaan statuskeeda xaaladda ay ku sugan tahay waxaa weeye xafiiskeeda annagoo ogaan inay canshuurihii lagu lahaayay inay iska bixisay inay compliance waddanka u tahay marka tallaabadaasna waxaa weeye nama maro muxuu ahaa hadday soo doontaan registration xafiisyadoodana waa lagu tagaa meelahoodana waa lagu tagaa diiniintana waa la siiyaa shaqadaasuna waa mid socota waxaan umaleynaa senator samson eh, qodobka boqol iyo afaraad waxaan umaleynaa inay ku dartay eh, meel ay leedahay howlo ha laga dhigo howlo ganacsi iyadoo inaysan culays lahayn kulay sharciga ayaan u eegi doonaa sharci yaqaanka iyo dhammaan wasaaraddu waxay ka qabto arrimaha een, senator xuseen runtii arrimo isaguna sidoo kale aad ayuu u faahfaahiyey xagga diiwaangelinta oo senator xujaalana uu ka hadlay waxaa weeye sharcigaani horta dhammaan wuxuu waxtar u yahay soomaaliya ama ha noqoto heer federaal ama ha noqoto heer maamul goboleed marka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha waxay eh, hadda juhdi badan ay u gashay kuna howlan tahay in sharciga diiwaangelinta wadanku uu noqdo mid isku mid ah oo weliba ah digital online registration weliba keliya ma ahaan si looga baxo maxaa la dhihi jiray een, arrimaha een, ganacsiga waddankaynu sidaad ogtihiin wuxuu xagga een, ganacsiga fududayntiisa ama ease of doing business waxa la yidhaahdo uga jiraa boqol iyo sa- sagaashan iyo afar waa waddanka ugu hooseeya markii ugu horeysay wasaaradda ganacsiga iyo warshaduhu waxay u howlgashay haddamaba la samayn jirin wadam- waddamada tirsan kama mid ahayn marka waxaan u howlgalnay in sarfeyga la buuxsho sanadka ama assessmentiga lagu sameeyo inaan markii ugu horeysay aan u gudbino Eh, runtii talabadii koowaad ayaan bilownay En, si taasay u fududaato waxyaabaha kale kabaaya oo wasaaraddu ay ku howlan tahay waxaa ka mid a in sidoo kale xagga eh, diiwaangelinta shirkadaha eh, ganacsiga ama ha noqoto kuwa wadaniga ama kuwa ajnabiga ha noqoto inay ku qaataan shahaadooyinkooda iyo muxuu ahaa qaabkay waxu buuxinayaan inay ayagoo jooga goobahooda shaqo marka arrintaasna waxaa weeye waa diyaar waxaa laga howlgalay in diiwaangelin rasmiya laga helo oo la diiwaangeliyo qaabkay u shaqeeyaan ee, shirkadaha ka howlgala ee, dalka gaar ahaan kuwa ajnabiga ah Ee, runtii arrintaasna warbixinteedii hadda ee, way soo dhammaatay waxaana filaynaa insha allah biidnillahi alkariim in tallaabadii ugu habbooneed kulley muxuu ahaa runtii ee, laga qaadi doono waqtiyada ee, soo socota iyadoo golaha wasiirada ee, loo soo bandhigay warbixintii ugu dambeysay ee, kambaniyaasha ama canshuuruhu ay ku baaqdeen oo hantidu ay ku baaqatay ama shaqaalaha Ee, si dadbanoon muxuu ahaa sharciga aan waafaqsaneyn u qorta marka arrintaasi waa arrin wada jira oo ama canshuuru ay ku baaqdeen ama xataa aan waddankaba wasaaradda ganacsiga gaar ahaan aan ka diiwaan gashanayn isu soo noqodka dambe ma jirayso laakiin qofkii ama su-aal weydiiyey ama wax ku daray wuu odhan karaa haddii ay ka waayaan halkaas waa keeni karaa su-aal shirkuna waa inoo xiran yahay haajir abduqaadir arten t v wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda federaalk ee soomaaliya injineer cabdulaahi xasan ayuukaasi ahaa oo maanta hadal ka horjeedinayay baarlamanka golaha aqalka sare ee soomaaliya xulashada wareysiyada ayaad dhegaysanaysaan raadiyaha cadaadana waad la socotaan waxaan goordhowaadi doonaa magaalada kismaayo ee jubbaland oo ay ka jiraan qalalaaso siyaasadeed banaanbaxyo iyo arrimo looga soo horjeedo maamulka jubbaland balse markan waxaan eegi doonaa maamulka puntland ciidamada maamulka puntland ayaa waxa ay howlgallo ka sameynayaan magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga maamulka puntland halkaa waxaa ka socda howlgallo saacadihii lasoo dhaafay lagu soo qaqabtay dad fara badan ciidamada ammaanka ee dowlad goboleedka puntland gaar ahaan kuwa loo yaqaano b s f ta ayaa waxa ay howlgallo culus ka sameeyeen deegaano ka tirsan gobolka bari haba ugu badnaadeen magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga maamulka puntland waxaa la sheegay in lagu soo qabqabtay xubno ka tirsan al-shabaab iyo daacish oo qeybo ka mid ah magaaladaas iyo deegaanada ku dhudhow ku dhuumaalaysanayay howlgalladan ayaa ciidamada maamulka puntland waxa ay si gaar ah uga fuliyeen deegaanada buuraleyda ah ee loo yaqaano eh, gol cadaabeed iyo sidoo kale dhulka buuraleyda ah ee ku teedsan gobolka bari ee maamulka puntland saraakiisha ka tirsan ciidamada b s f ta waxa ay sheegeen in howlgalkaasi uu ahaa mid lagu baadigoobayay xubno ka tirsan al-shabaab iyo daacish oo ku sugnaa deegaano ka tirsan dhulka buuraleyda ah ee gobolka bari waxaa la sheegay in magaala magaalada boosaaso deegaano u dhodhow howlgalkaasi aad loogu beegsaday islamarkaana lagu soo qabqabtay dad fara badan oo la tuhunsan yahay inay ka tirsan yihiin al-shabaab iyo daacishta ku dhuumaalaysataa deegaanada buuraleyda ah ee puntland saraakiishu ma sheegin dadka tiro ahaan inta ay gaarayaan iyo goobaha laga soo qabtay balse waxa ay xuseen in ay gacanta ku hayaan xubno la tuhunsan yahay inay ka tirsan yihiin daacish iyo al-shabaab oo laga soo qabtay buuraleyda ku teedsan gobolka bari ee puntland xulashada waraysiyada ayaad dhegeysaneysaan raadiyaha cadaadana waad nagala socotaan magaalada kismaayo ayaanu aadaynaa markan magaalada kismaayo ee maamulka jubbaland waxaa ka jira xiisado siyaasadeed oo kala gedisan deegaanada ka tirsan maamulka jubbalandna waxaa qaarkood ka jira banaanbaxyo looga soo horjeedo maamulkaasi qaybo ka mid ah gobolka gedo ayaa ka mid ah meelaha sida weyn looga soo horjeestay maamulka jubbaland ciidamada dowladda wadanka kenya ee howlgalka amisom ka mid ah kuna sugan deegaanada maamulka jubbaland ayaa xadgudubyo waxaay u geystaan shacabka deegaanada jubbaland ku dhaqan kufsi dhac iyo dil ayaa ka mid ah waxyaabaha ay geystaan ciidamada dowladda wadanka kenya ee ka mid ah howlgalka midooda afrika ee amisom ee ku sugan deegaanada maamulka jubbaland madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe waxa uu maanta safar ku tegay magaalada nairobi ee caasimada wadanka kenya walow aan loogeyn waxyaabaha uu kala soo kulmi doono dalka kenya dhanka kale madaxweyne ku-xigeenkiisa waxa uu ku xayiran yahay gobolka waqooyi bari ee dalka kenya halkaasi oo uu maalmo ka horgaaray sida la sheegayna laga dhigay xabsi guri islamarkaana uusan kasoo dhaqaaqi karin goobta uu ku sugan yahay xaaladaha siyaasadeed ee deegaanada jubbaland waxaanu caawa waraysi dheer kala yeelanay sarkaal ka tirsan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oo lagu magacaabo korneyle cabdinuur jaamac joker oo ku sugan deegaanada maamulka jubbaland bismillahi raxmaani raxiim siyaasadda guud dadka soomaaliya waa iska waa iska iska barbaryaal weeye ilaa ya soo mideeyo dadka soomaaliya ee dowladda qayb kabtan allaha u dhaliyo laakiin haddii shacabka soomaaliya iyo intay dhegaysanaysaba waxay ka warqabaanin in jubbaland ay ku sugnayd informal beenaad aan ahayn wax la yidhaahdo jubbaland maamul ah inuusan jirin inay kooxo kooxo ay keensatay kenya inay meelaha ku haysatay taasna shacabku waa kaceen haddii ay kaceeniinna waxa weeye gruubkiibaa meesha haystay waa siyaasadoodii hadda waa kuwii xuduudii dheerayd bedelaayay waa kuwii badda lagu haystay waa kuwii ciidamada kenya ay barasharka ku ahaayeenin in dadkan ay ku caburinaayeen tacdiyo badan iyo dil iyo kubsi wax badan bay u geysanayeenin oo ay ku hayeenin ubahaysashada gruubkoodii in dowladda federaalka ama dood goboleedyadhe ama dadweynaha la xukumo oo jubbaland a ku aftirsada ha ahaatee intaasoo dhan baragshar bay ku hayeen xaafadana lagama ogolayn jirdilla waa lagu hayay si allaalaya sidii kenya iyada danaheeda ku jirta keliya baa meesha ka socday sidan dadweyne kama socon iyo dhismee dood goboleed midna ma jirin alakalaandeer waxaad arkayseen inay sayida aadan oo tegay halkan diyaarada ay kaga qaaday iyada oo ay ka horeysay dowladda soomaaliya iyo dowladda kenya inay ka wada hadleen ay wada hadleen heshiisyo ay isa soo qaadeen in arrimaha gudaha ee soomaaliya hadda soomaaliyana soomaaliya weye kenyana waa kenya amuuraha inay furmaha kala baxdo halkaanay diyaarad ka qaaday waxay geysay ceel waaq bay rabtay inay geyso ceel qaalow bay dhaafin weyday oo dadweynihii baa diiday way ka kaxaysay oo seerkay qaadsiisay mandheeray geysay waxay rabtay inay beralxaa u keriso beralxaa oo dadweynihii waa kii ku mudaharaaday marka dowladda kenya meesheedii bay hawshii ka bilowday anaga reer jubbaland waxaan qabnaa inay meesheedii ka bilowday maxaa yeelay haddii ina sayid aadan uu magangelyo siyaasadeed weydiisto waxa weeye saxaafaddu ka hadli lahaa xuquuqda magangelyada ayay siin lahayd laakiin inay hadda dhaqdhaqaaq siyaasadeed oo jubbalandna dhan ka ah ee dowladda soomaaliya dhan ka ah in ay mandheero ay bays ka siiso oo hadda meelahaa soo geliso waxyaabo noocaas oo kale ah oo dhibaato ah iyo tacadiyadii hadde waa iska wadaa kala go-la-aanta ahaa oo ay ama kufsiga ha ahaadeen ama ay ka waday gudaha waa gartay markaan usoo laabano korneyle usoo laabanayna xaaladda maxamuud siyaadan iyo gobolka gedo qeybo ka mid a kacdoon ka jira si gaara deegaana hoos yimaada magaalada kismaayo waxaa leeyahay waxaa dhibaato aanka jowsealand ka geysanaya ciidamo ka tirsan kuwa kenya ee qeybta ka howlgalka midooda africa ama soomarka bal sida wax u dhaceen aa sharax wallaahi haddee hadda taa keliya laguma odhan karo waxa weye w waa wax soo taxana ah waxay iska caadaysteen inay kufsi ku sameeyaanin ama jirdil ku sameeyaanin dadka noolayda ama geleyda ama dumarka ay meelaha ka qabsadaanin ama waxaasay ka bilaabaanin meeshaan laleeyahay doble iyo meeshaan ladhaha iyo soosungow iyo magaaladan kismaayo iyo waxaasoo dhan waxay ka wadaanin eri guudaa iyo waxaasay waxay ka wada wadaan meelaha ay fadhiyadooda u yihiinin kufsiga dumarku iyagu waa iska caadaysteenin dhallinyarada iska qabsanayaan oo iska jirdilayaanin maamula hadda eegayaana ma jiro oo waxa waxa weeye waa wax hostage waa iyaga hostage waa waxa meelaha ka muuqmuuqda waa gartay deegaanadan leeyahay dhibaata ka dhacday oo ciidamada kenya ay geysanayaan waxay si gaara hoos tageen maamulka jubbaland waa hoos tagaan deegaanada dhibaata gobolka laga geysanaya ciidamada laga geysanaya oo gobolka ka socota marka sababta jubbaland ay uga hadli la-dahay oo dhibaatana looga aamusanaya shacabka ay wajahayaan maxay tahay horta waxa weeye tiimkan waa tiim hab khatalaad ah oo indhasalcaada buu ku dhacay tiimkan in afrigia ay keensadeen gabre iyo labada laba dowladood oo qoladii tigreeg ahayd oo hadda laga bedelay ee etoobiya iyo qoladan kenya ayaa isku soo afkartay maamula kan inay meeshaan maamul iyagu ay leeyihiin ay ka samaystaan oo ay joint feature ku yihiin ay ku midoobeen shareholder ay ku ahaayeen tiimabkii marka hostageka u ahaa oo kenyaba ay meesha u hayso shacabkan waxba kama gelin wixii hadba kenya ay u yeeriso unbaa lagu kacaa marka waa gruubka keliya ay ku haystaan ninba meesha marka meesha kenya xukunta dadka soomaaliyeedow kana laga adkaynina waxyaabaha inaga inaga jijiray jiray xaggaa iska dhiga oo meel dad soomaaliya isku hayaanin biyu miino waxa weeye qoladay doonta sheerka haw badato baarlamaanka haw badato xukunka haw badato xukun soomaaliyeed wuxuu doona ha ahaado laakiin halkan waa kenya haysata ha aamineen middaa keliya jubbaland qaybo ka mida waxay wajahaysaa banaanbaxyo ee mas-uuliinta jubbaland looga soo horjeedo si gaara gobolka gedo oo qaar ka mas-uuliinta jubbaland laga diiday marka kacdoonka markaa fiiriso iyo dhibaatadan ciidamada kenya gobolka ka geysanayaan xitaa waxaa leeyahay qaybo ka mida gobolka gedo waxaa sidoo kale lagu geysta dhac iyo burburin shirkado dad gaar ah ay ku leeyihiin qaybo ka mida gobolka gedo marka xaaladana aada eegto jubbaland xaaladda ay wajahayso waa xaalad noocee ah xaaladda ay hadda ay wajahayso waad ujeedaan heerkulkoodu inay kaceenin qoladii seerka saxeexday seerkii calamiga ahaa ee labada dowladood udhexeeya boodhkii in qolo ka soo sokon martay kenya inay waday meel ka sokaysa inay dhisato taas oo wadiiqadaas dareeftadaas ay wadatay oo ah inay badda dhinacaan soka iyada badda dhulkaan ay beeninta ku sheeganayso inay qaadato inay seerka halkaa kasoo bilowtay toddoba boqol oo kilomitr marka dadkii u saxeexay waa tii dadku ku banaan baxay dad waxyaabaha kasoo horkajeeda ama aan iyaga hostage u ahayna inay danan howlo meelaha ka qabtaanin lama ogola waa dad saxiixa xamuuse kii madooba kan madooba meelaha joogay waxay saxiixaaniin waxaan ahayn waan ka wadin marka dadweynihii muwaadinka ahaa howlaha developmentiga ama horumarinta ah ama shaqo relief bini-aadamnimo midna kama fulin karaanin wixii iyaga hoos yimaada mahane
gobolka gedo waxaa ka socda banaanbax ee lagu taageeraya dowladda federaalka jubbaland looga soo horjeedo gacan ku-haynta gobolka gedo intiisa badan waxay u gacan gashay dowladda federaalka oo arrimo siyaasiyeed isku hayaan maamulka jubbaland marka gobolka gedo haddii uu gacanta jubbaland uu ka baxo jubbaland xaaladeeda waxay dagaal la geli doontaa dowladda federaalka mise gobolkaas waxay uga hori doontaa dowladda federaalka leedahay ay si gaar aha u maamusho horta waxa weeye gobolladan gobolka gadaaba ugu roonaa maxaa yeelay culayskii meelaha kaabayaasha dhaqaalaha bay isugu soo urusheen oo kismaayaa ceesan meelaha ay ka joogaanin waa dekedaya erboorkaas inay caburiyaanin weeye inta kale yada waa haysanaa dhulka badankiisuna waa muqayah gobolka gado isagaa fog oo in qaybo ka midaba dakiyaaju ka joogaan dhinac dhaar baa ka magalay dhibaatooyinka iyo duwandaabiyada inkastoo haddii horumarka iyo saameyn badan ay ku leeyihiin oo ay weli waddanka iyagu sheeganayeen marka guud ahaanba waxa weeye jubbaland waxa la yidhaahdo dhibaataa haysatay dhibaatadaa haysatayna hadda waa dad nafa oo firgaraayo inay marka dowladdoodii federaalkaada ay baaqi u gacan haadiyaan oo ay gacan siiyaan si maamul loo dhiso horumarineed loo dhiso amniga iyo nabadgelyada iyo midnimada deegaanadan soo celiya ayay ku baaqayaan in maane wax go-ay ma aha laakiin meelaha ay culayska ku leeyihiinin ayay ka cararayaanin oo leeyihiinin hadda haddii weli kuwii sii joogaan oo ay sheeganayaan dowladda federaalka iyo mideeda kale hadeer waa tiim yar oo hadeer qori ku haysta ee beeleede iyo nimankaa kiyaatiga mahane hadeer waxaa la yidhahdaa maamul ma jiro mar horuu burburay maamulkaas waa gartay jubbaland iyo dowladda federaalka waxaa u dhexeeya khilaaf ka dhashay dib doorashada axmed maxamed islaam madoobe marka jubbaland haddii ay saan kusii socoto gobolka gado uu gacantooda uu ka baxo ciidamada kenya dhibaato hor le geysanayaan oo aysan jubbaland ka hadleen dowladda federaalka dhowr jir ay ka hadashay balse kenya ay ka dhag adagtay waxay noqonaysaa gobolkan labadan gobol iyo gobolka labaduba waxay noqonayaan dagaal wajahan kenya iyo tiimkan haysata ayaa meesha ka bilaabanaya weli waxaa lagu jiraa weydii iyo dowladdii federaalka haysaa wax isu keenaysa oo xal keenaysa laakiin dadkaanu hadda dhibaatada ay ka soo daareen intaa ka badan kuma sii socon karaan waxay noqon doontaa in tiimkaanna dagaal lagu wajaho ciidamadan kenyana dagaal lagu wajaho ayay noqonaysaa waa gartay waa gartay marka dadkan jubbalandna hadda wax dhibaata oo khilaaf oo ka dhexeeya iyaga dhexdooda aan ma jiro soomaalinimadoodii iyo midnimadoodii iyo xuduudoodii iyo amnigoodii marka inay ka mar keliya ka dhex siitaan oo xukunkan jaahirkaa ka baxaanin oo dowladaha kale soo tijaabteen waa gartay madaxweynehi wuxuu booqanayaa kenya u booqanayaa oo dhibaato xoog leh ka waddanka ka wada waxaa mar kale dowladda kenya jabiyey xayiraaddii dowladda federaalka soomaaliya ee kusoo rortay ee magaalada kismaayo oo ah diyaarada tegaya ama ka imaanaya waa inay soo maraan muqdisho si baaritaan loogu sameeyo marka jabitaanka xayiraaddan dowladda kenya mar labaad ay jabisay dulimaadkii xayiraadda ka saarna kismaayo maxay ka dhigan tahay waxay ka dhigan tahay inay qarannimadii soomaaliya oo dhan inay aragtay in kastay oo ayan juqraafiga soomaaliya ama cir ha ahaado ama bad ha ahaado ama beri ha ahaadee inayan ku shaqolan inay qorshaheeda iyadoo ay wadato taasna de waxaa laga rabaa dowladda federaalka iyo shacabka uu gacan siinayaa inay ka hortagaan ayaa laga rabaa marka meesha waxaa laga tegay haddii laga tegayna hub oo hubbaan ka dooranaya hubkii alsaniya nasiiyaan dhahayna waxaas iyo hadalladaasaa lagu baaqbaaqaayay oo hub maaqaan xiliyo xiliyo hore oo halkaan la rabay in goboladan la qabto organization alsaniya magaca la baxay maaqaan yurub iyo wax siiyey iyo dowlado kale wax siiyey marka hubkaas hubkii baan dooranaya oo dhulkaan u dooranaya baa meesha lagaga baaqbaaqaayay hadda marag shirkado oo dowladdu saarnayna waa iska jirtay oo xagga dowladda ah marka umuuraha iyaga marka laisku soo duuduubo dalka soomaaliya ayay u taallaa mas-uuliyadda soomaaliya ugu sarraysa baarlamaan iyo xukuumad iyo iyo madaxweyneba golayaasheeda laakiin in shacabka halkaan ku bakbaktiayo gaajana u baktiayaan hadda wax baaqa xitaa male biyahan halkaan galay iyo emergencyga halkan ka jira iyo dadkan hadda guryahoodii ka qaxay oo meelaha bacaadada ah caawa joogay wax u baaqayaa ma jiro meesha maamul ma uu jiro waa tiim yar oo haysta ee qoryo haysta waayahay kaasi wuxuu ahaa korneyl cabdi nuur jaamac joker oo nooga waramayay xaaladaha deegaanada jubbaland oo haatan laga soo sheegayo xaalada cakiran xulashada waraysyada ayaad dhegaysanaysaan raadiyaha cadaadana waad nagala socotaan haddii aynu u soo laabanno dhankan gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa waxa ay xukunno ku riday laba ruux oo la sheegay inay ka tirsan yihiin dagaalamayaasha al-shabaab sida ay sheegtay xeer ilaalinta dowladda federaalk ah ee soomaaliya labadan ruux ee lasoo taagay maxkamadda ayaa waxa ay dacwadoodu soo bilaabatay maalinkii shalay ahaa waxaana maxkamaddu ay ku dhawaaqday go-aankeeda maantay oo axad ah labadan ruux mid ka mid ah ayaa goob ay ka socotay xaflad lagu xusayey ciidamadii ahlu sunna ee ku geeriyooday dagaaladii ay ahlu sunna la gashay dagaalamayaasha al-shabaab oo ka socotay magaalada guriceel ee gobolka galgaduud ayna ku sugnaayeen xubno ka tirsan maamulkii ahlu sunne ee ku biiray galmudug uu isku dayay inuu isku qarxiyo balse ciidamada ammaanka ayaa ka hortegay maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka side ee soomaaliya ayaa waxa ay xukunkan ku dhawaaqday maantay oo axad ah waxaana warbaahinta uu aqriyey gaashaanle sare xasan cali nuur shuute bismillaah maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida waxay ku dhawaaqaysaa go'aanka dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedaysanayaal kow maxamuud cabdi cabdiraxmaan saddex iyo labaatan jir ah ina bishaaro cali xasan ku dhashay saakow labo cali dhubbad nuuro siyaad afartan iyo lix jir ah inaa maryam faarax cabdulle ku dhashay galguduud kuwaas oo xafiiska xeelaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyey inay ka tirsan yihiin kooxda al-shabaab gaar ahaan qaybta qaraxyada iyo sahminta eedaysanaha koowaad maxamuud cabdi cabdiraxmaan oo magacihiisa afgarashadu ay yihiin salmaan iyo axmed waxaa si gaar ah loogu eedeeyey inuu ka tirsan yahay kooxda al-shabaab gaar ahaan qaybta isqarxinta naftihalige iyadoo ciidamada amnigu ay qabteen isagoo xidhan jaakadda qaraxa islamarkaana doonaya inuu isku qarxiyo xaflad ay goobjoog ka ahaayeen madaxda maamulka galmudug oo ka socotay guriceel addexiyolabaatanki bishii shanaad eedaysanaha labaad cali dhubbad nuuro siyaad waxaa si gaar ah loogu eedeeyey in uu kooxda al-shabaab ka tirsan yahay una qaabilsan yahay qaybta sahminta uuna sahmiyey xaflad ka dhacaysay guriceel addexiyolabaatanki bishii shanaad isla markaana uu keenay eedaysanaha koowaad si uu isugu qarxiyo xafladda dooddheer kadib maxkamaddu markay dhagaysatay qiraalka eedaysane maxamuud cabdi cabdiraxmaan uu ka hor caddeeyey garsoorka hortiisa inuu ka tirsan yahay kooxda al-shabaab islamarkaana uu isagu dalbaday qaybta qaraxyada kadibna ay kooxdu u soo xireen jaakadda qaraxa una soo direen guriceel sidaasna uu eedaysanaha labaad ku geeyey goobtii xafladda ka dhacaysay markii uu damcay inuu isqarxiyana ay qabteen ciidamada amniga ilaalinayay markay aragtay maxkamaddu qiraalka eedaysane cali dhubbad nuuro siyaad uu ka hor caddeeyey garsoorka in isagoo ka shaqaysta kala iibinta hubka sharci darrada ah uu soo wacay nin ka tirsan kooxda al-shabaab oo jooga degmada ceelbuur kadibna uu ku qasbay in eedaysanaha koowaad uu geeyo guriceel oo ay ka socotay xafladda si uu isugu qarxiyo sidaasna uu ku geeyey xafladdii marka ay dhagaysatay maxkamaddu markhaatiyaashii la hor keenay mid midna ay u weydiisay maragfurkooda waxay maxkamadda ka hor caddeeyeen in iyagoo ka mid ah ilaalada xaflad ka dhacaysay guriceel uu u yimid eedaysane maxamuud cabdi cabdiraxmaan kana dalbaday inuu xafladda gabay ka jeediyo iyaguna ay ka diideen kadibna uu isku dayay inuu si xooli ah ku galo xafladda markii ay hor istaageenna ay ku arkeen inuu xidhan yahay jaakadda qaraxa sidaasna ay lugaha iyo gacmaha uga qabteen si uusan isku qarxin kadibna ay xidheen sidoo kale maraggu waxay sheegeen in eedaysane cali dhubbad nuuro siyaad uu soo wacayay eedaysanaha koowaad markii ay qabteen kadib sidaasna ay ku soo xidheen kadibna uu isagu sheegay inuu keenay xafladda markay aragtay maxkamaddu dembi muujinta ah kow dukumiintida ay ka mid yihiin caddaymihii iyo qiraalladii laga qoray labada eedaysane labo taleefannadii ay ku wada xidhiirayeen labada eedaysane saddex jaakadkii qaraxa lagu soo diyaariyey oo uu xidhnaa eedaysanaha koowaad markay dhegaysatay maxkamaddu dooddii u dhexaysay dhinacyada kale ah xafiiska xeelaalinta ciidamada qalabka sida iyo qareenka difaacaya eedaysanayaasha sidaa darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in kow dembiile shabaab maxamuud cabdi cabdiraxmaan labo dembiile shabaab cali dhubad nuuro siyaad ay wada yihiin dembiilayaal gale dembiga lagu soo oogay waxayna maxkamaddu ku wada xukuntay xabsi daa'in ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u fulan raacfaan xulashada wareysiyada ayaad dhegaysanaysaan raadiyaha cadaadana waad nagala socotaan waxaa inoo soo socda madasha xisbiyada qaran oo war ka soo saaray xadgudubyada etoobiya xadgudubyada dowladda waddanka etoobiya ay ku haydo gobolka gedo waxyaabo badan ayay dowladda federaalka ahna ku eedeeyeen way inoo soo socotaa balse markan waxaan aadi doonaa somalilan kulamo ay magaalada hargeysa ee somalilan ku yeesheen golaha guurtida ee maamulka somalilan ayaa waxaa maanta muddo kordhin loogu sameeyey golaha wakiilada ee maamulka somalilan kadib kulankan oo ay maantay magaalada hargeysa ku yeesheen golaha guurtida somalilan ayaa muddo kordhintan waxaa loogu sameeyey markii lixaad golaha wakiilada ee maamulka somalilan kulankan waxaa shirgudoominayay guddoomiyaha golaha guurtida ee maamulka somalilan maxamed aadan waxaana goobjoog ka ahaa toddobaatan iyo kow mudane iyada oona muddo laba sano ah wakhtiga loogu kordhiyey golaha wakiilada ee maamulka somalilan sidaa uu warbaahinta u aqriyey guddoomiyaha golaha guurtida ee maamulka somalilan injineer maxamed aadan golaha wakiilada jamhuuriyadda somalilan oo dhammaadka muddo xileedkoodu ku eg yahay labiyo tobankii bishii koowaad labada kun iyo labaatanka waxaa lagu sameeyey muddo kororsiimo afar iyo labaatan bilood ah oo ka bilaabmaysa labiyo tobanka bisha koowaad labada kun iyo labaatanka kuna eg labiyo tobanka bisha koowaad labada kun iyo labiyo labaatanka sidoo kale sida ku cad qodobka sagaaliyo tobnaad mar kasta oo muddo xileedka golaha wakiilada muddo kororsiimo lagu sameeyo muddo kororsiimo lagu sameeyo muddaxileedka golaha guurtigu wuxuu ka dambaynaya wuxuu dhammaadka muddaxileedka golaha wakiilada ka dambaynayaa hal sano oo ka bilaabmaysa labada kun iyo labayo tobanka bisha koowaad labada kun iyo koob iyo labaatanka kuna eg labayo tobanka bisha koowaad labada kun iyo saddex iyo labaatanka xilliga doorashada la qabanayo madaxweynaha ayaa dekreeto kusoo saaraya kadib marka komishanka qaranku muddada cayimo waynu codkii baynu gelay laba sannadood in lagu kordhiyo muddada xilka ee golaha wakiilada waysafgaran waayahay inta soo jeedintaa ogolay gacanta hala dejiyo inta diidan yaa ka aamusay haye waayahay waxaa ogolaaday toddobaatan aniguna ma codaynin kooyo toddobaatankaasaynu ku fadhinaa sidaasuu ansax ku yahay
xulashada waraysyada raadyaha cadaado ayaad dhegaysanaysaan mawjada sideed sideed dhibic shan megaartis ayaad nagala socotaan wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha garsoorka soomaaliya ayaa waxa uu kulan gaar ah la yeeshay agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda ee dalka morocco agaasimaha ayaa wasiirka iyo xubnaha kale waxa ee la socday waxa uu uga waramay hanaanka dhismaha hay-adaha cadaaladda dowladda morocco iyo habraaca shaqo ee ay leeyihiin hogaamiyaasha iyo weliba shaqaalaha xubnaha ka ah wasaaradda cadaaladda ee dalkaasi morocco sidoo kale waxa uu tusaalayaal ka siiyey sida ay u wada shaqaynayaan bahda cadaaladda iyo sidoo kale dowladda isagoona si gaar ah uga warbixiyey dhinacyada maxkamadaha xeerlalinta iyo doorka ay ku leeyihiin qorista iyo meelmarinta sharciyada kadib kulankaasi waxaa warbaahinta la hadlay wasiirka wasaaradda cadaaladda ee xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya
waxaan warbixin yar inaan ka bixiya aan rabo kulan aan ka qayb galnay oo ku saabsanaa arrimaha cadaaladda kulankaas oo ay iskugu yimaadeen wasiirada cadaaladda wasiirada cadaaladda dowladaha carabta kulankaas oo ka dhacay xarunta jaamacadda carabta ay jaamacadda carabtana ay qabanqaabisay kulanku wuxuu ahaa kulankii soddon iyo shanaad oo jaamacadda carabta ay yeelato ayna ka soo qayb galeen wasiirada cadaalada oo jaamacada carabta kulanka wuxuu ku xisaabsanaa arrimo badan oo la xiriira shuruucda wadamada carabta shuruucdaas oo looga hortagayo dhibaatooyin fara badan oo ka jira caalamka khaas ahaan wadamada carabta shuruucda oo meesha lagu soo bandhigay waxaa ka mid ahaa sharciga kahortaga dembiyada abaabulan sharciga kahortaga iyo la dagaalanka argagixisada sharciga kahortaga iyo la dagaalanka musuq maasuqa sharciga kahortaga iyo la dagaalanka lacag dhigista shuruuca kale la xiriirta arrimaha qaxootiga iyo barakaciyaasha waxaa kale lasoo bandhigay brotocolood fara badan oo la xiriira arrimaha qaxootiga iyo iyo barakaciyaasha waxaa kale laga hadlay ayadana dhibaatooyinka ka ganacsiga bini aadanka iyo dhibaatadu keenayo maadaama haddii wadamada carabtana dagaalo ay ka jiraan argagixisada gacan weyn ku hayso waxaa lasla soo qaatay in shuruucdaas la horumariyo sidii wasaaradaha cadaalada cadaaladaha dowladaha carabta ay ugu wada shaqayn lahaayeen waxaa noo hirgashay inaan khudbad aan ka jeedino halkaas oo ku baxday luuqada carabiga aan kaga hadalnay horumarka laga gaaray arrimahaas dalkeena soomaaliya shuruucda aan diyaarinay ee hadda la geeyey baarlamaanka oo shuruucda hadda meesha lagu soo bandhigay qeyb ka ahayd iyo horumarka guud oo dalka uu gaarayo waxaa kale noo hirgashay inaan la kulugno amiinu caam jaamicad duwal carabiya inaan la kulugno oo aan guddoonsiino shahaado sharaf maadaama shaqo weyn uu ka haayo jaamacadda carabta waxaana ku boorinay in uu garab istaago mar kastaba maslaxada soomaaliya iyo horumarkeeda wuxuuna noo ballan qaaday in arintaas horey ugu soo shaqeeyey haddana ka shaqayn doono waxaa kale looga hadlay shirkan in jaamacadda carabta khaasatan wasaaradaha cadaalada cadaaladaha jaamacadda carabta inay samaystaan machad oo ay wadaagaan oo shuruucda diyaariso shuruucdana dadka ay ku tababarto waxaa kale lagu heshiiyey iyadana in majallo oo shuruucda dowladaha carabta lagu qorana la diyaariyo run ahaantii kulamo gaargaarna waan la yeelanay wasiiradaha cadaaladda khaasatan maqhrib wafdiga ka socday oo wadahadal dheer aan ka galnay sidii loo horumarin lahaa cadaalad waxay noo sheegeen in isbedeladii ay dhowaan ku sameeyeen garsoorkooda iyo nidaamkooda cadaaladeed si fiican u hirgalay waxaan markaa iswadaarsanay wasiiro badan afkaar sidii loo horumarin lahaa bahda cadaaladda iyo garsoorka waxaana ku heshiinay inaan is aragno mar kastaba si gooniya iyo si guudba waxaa shirgadoominayay shirkan dowladda qatar waxaana gadoonka lagala wareegay shirkan gudihiisa dowladda suudaan oo ayada haysay shirkii hore insha allahu anagana waxaan rajaynaynaa soomaali ahaan in mar uun shirgadoomin doono shirarka jaamacadda carabta oo wasiirada cadaaladda aada iyo aadna waana noo soo dhaweeyey waxaan aad iyo aad ugu xumeen dowlad ahaan suuriya oo ka maqaneed shirkan oo aan ogsoonahay in soomaaliya wax badan garab istaagtay anagana wax badan baan ka maqaneen oo hadda saaxadaan kusoo noqonay aada iyo aadna waana noo soo dhaweeyey waana sii wada doonaa juhuudkan iyo dadaaladan aan wadno waxaana laisku xiri doonaa insha allahu sida hadda qorshuhu ahaa wasaaradaha wasaaradaha arrimaha dibadda kulamadooda iyo kulamada wasaaradaha cadaaladda si sharci ahaan wasaaradaha cadaaladda ay uga tala bixiyaan go-aamaha guud oo ay gaarayso jaamacadda carabta insha allah waana guul ay ahayd insha allah waana sii wada doonaa shirkan wuxuu socday hal maalin sabaxdiisu u bilowday galabtuu dhammaaday waa shir runtii ajando badan lagu soo dhigay oo ay ka mid yihiin qaraaraadka iyo go-aamihii ka soo baxay aan meesha ku hayno horeyna wasaarada cadaaladda ay u diyaarisay qaraaraadkaas iyo go-aamadaas ka soo baxay badidooda waxay u baahan yihiin in laga ansixiyo golaha wasiirada mase golaha baarlamaan marka go-aano waaweyna ka soo baxay shirkan waana salaamintiina asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu qaybihii dambe ee barnaamijka ayaan isla soo gaarnay saaxib yaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii kalamaan
amuur hortiisaa la adeegtaa la yidhi war ingakadheelo iid hortiye war la agaltolode iyo leere warmada isaaqow anugu afkaa garan maayee dowladdeennii somalilan dimuquraadiyaddii ay ku soo caaramaashay cirkaasay muuse handaraab iyo hertiisii ay u tuureenba madaa warbahaya ma dayax gacmeeday raaceen qowdhanoo waxaa la yidhi shimbirka cirka u duula irsaaqadiisu waa dhulka horallaa u naxariista maxamuud tukaale wuxuu yidhi risaq eebba kuu diiday kaa durugsana ninuu dunya siinayo deequu u dhowaa taa waxaa daliil u ah haadka samada duuliya diinkuba u siman calaf war xasankanayna wuxuu yidhi cirka sare shimbiru lalay cabbaar waa ka dabaadood soo dhigayay cagaaho mahuraayo ciidde
war abwaanqaaqaaba wuxuu yidhi lama huba hal fooftaa inay caawa sooyane lama huba habeen haad lalaageed inuu heliye warwalla weynay anugu adeer waxaa shubaysaan garan maayee golihii guurtida ee somalilan saddex sano ayay ku darsadeen iminka golihii wakiilladana laba sanoy ugu dareen golaha wakiillada markii la doortay ilmihii dhashay waa qaangaadh maanta war wakhtigaan mar kasta ay kordhinaysa guurtida somalilan waxaan ka baqayaa aqalka sare soomaaliya inta ku daysado inuu xukuumadda iyo golaha shacabkaba wakhtiga u kordhiyo hanugu maqashiinniyo intaan daqar ahayn waa laysku daartaa la yidhi aryaadhaha guddoomiyaha guurtida somalilan saleebaan saas ninkii la dhihi jira haddase saleebaan nuur loo bixiyey isagu wixiisa hees ka kororsado laakiin aqalka sare waxaa guddoomiye ka ah cabdi xaashi cabdulaahi oo sharci ku yuurur ah xabadna kordhi maayo war adeer annaga taayadu waa kacaanka iyo toosinta labaatan iyo kow sano ka dhega maayan miyaad ka waddaa isku fillaasha ma gaareen haddii dhegta ruux la jaro daloolku wou joogayaa miyay ilaabeen ka joog waaroy ka joog ka joog waaroy ka joog waxbaa jiraaye ka joog hajibin sharcige ka joog ma dhaxdido war maxay odhan weydeen soomaalilanay ka joog ka joog qoladan aan jaarkanahay ka joog ka joog war gabar xildhibaanadoo somalilan ka soo jeedda iyo xildhibaanno kala muran dhex maray waxay tidhi aniga deegaan doorashadaydu waa muqdisho dadkiinnan gobollada ka yimi oo indhaha faraha naga gelinaya wax naga weydiiya caasimaddaan ugu soo ordinina walle xildhibaanadaasi laba xilniyood bay ahayd haa gabarti runtiya way soo hantay waraarta abalang nage warwar mahaysiin xildhibaan seeni maxamed caamir waxay tidhi golaha shacabka waa la sexray sababtoo ah sidaan ma aysan ahaan jirin dadka soomaaliyeed faataxada u soo maraan wadamayo war ma haysaan dad qabaar ma ogaatihiin muxaadaradiisii sheekh umal garoonka ku qaban rabay waa tii la joojiyey sheekh soomowna wuxuu yidhi haddii la joojiyo annaguna banaanbax waan joojinaynaa wasiirka arrimaha diinta iyo awqaaftana wuxuu yidhi sheekh umal muxaadaradii wuu ka tanaasulay markuu isqabqabsi yimid aryaada hore waxaa loo yidhi qabri iyo nin loo wada lama kala qarsho war waxaad ogtihiin lama arkee nabad iyo nolol waa loo tanaasulaaye ma tanaasusho muxaadaradiina kama tanaasulin taa tikadiyaa la beddelay waxaana lagu qabanayaa muxaadaradii hool weyn oo shan kunoo qof qaada oo ka ammaan badan garoonkii tiifiga qarankana layfay uga baxaysaa si kumanyaal kale iyo malaayiin kale u daawadaan waa gardha yuutubka looga dhargaa yuutubka lagu kaala kacsaa ara'aneel abdulow heesasaasmay oo dhegansoy ishii bugta ay ku bika'so ee ishii bugta ay ku bika'so war sheekh soomo wuxuu yidhi xertu mawracyadoodii ha ku laabteen ardayduna dugsiyadoodii ha ku laabteen iyo weliba macallimiintuba arooda sheekh soomo soonkii waa laga furaan u filaa arafa ciid waay abuu ismaan alsark kaamasdhay warwar ma haysiini wadaadda soomaali laydhaah xaqa allaha tuso yaa ma ka duugan yahay war waa ka duugan yahayna dhegayso waxaa la yidhi gobolka nugaal qoys xoolo dhaqataa oo ku nool arrin mucjisaha ku dhacday waxaan loo jeedin ayaa arigii biraynaya aabbihii qoyskaasoo maanta warbaahinta la hadlana wuxuu yidhi saddexdii maalinoo la soo dhaafay halhalaa loo biraynaya ariga hadda maanta waxaa bilaabatuu yidhi labalabo iyo saddex saddex in loo bireeyo haddana waxaan kor taagana u yidhi ri rafanayso hadda la bireeyey weliba rida mididii reerkeennaa lagu bireeyo ku ag mudan artaas waa laguu yaqaanaa hoojinni kaa adeegaa la yidhaa war walaaw maylare mucjisooyin rabbaani e wala ere bayloogu dhatiya mayba ka dhiyey goosa guriga dhaxadiis biyahan kafa tahen buy buy buy buy buy buy buy buy buy leeyin madeeyow taas waa laguu yaqaano ishi baydhabo beledweyne ka masayrta waaye war qoyskaa ariga laga birbiraynayo iyo kuwa gurigooda biyaha soo tufayaaba wax gaara ma galabsana waa mucjiso rabbaaniye in lagu cibro qaataa la rabaa war aabbihii qoyska wuxuu yidhi maanta khuraasaanaan ku jirnaahe in qoyska ilaahay balaayada ka dulqaadaan u rajaynayaan nabeeciddaas yaabaa heesta miniijinnina erigi ka qalahaayo wadaadada qur-aanka saarahaayana hadda ka qalahaayaan nabee eri uma noola waxaana maqli jira xoolaheenna xoolaheenna warna gowrac lagu xago dugaaguna bar xubsado on xaasha laga qorin nabee walaxaa jooga xoolahaanya xoolahaanya war waxuu ma ogdiine ishi baydhaba nin baa qabsadayoo biyaheeda dadka ka iibiya lafta gareen taas raalli mow ka yahay war ini baydhow biyeesha oo gad lafta gareen ka hora jirti laakiin inowswalka beddeloo hayti war ninka ishi baydhow biyaheeda gadanaayo ma shariifuu ka dhaxle saas ugu dhaxlaa dhaxal nin dhiiba kale maaha ummadda dhammaay ka dhaxaysaa isha baydhabe idinku hal ilaad sheegaysiina aniga lamada indhoodaaba lay fiiqa oo adan ma biyihii idin qaaday ayaa imaka dadka ka iibinaysaan bardii ku yiilisha baydhabo intuu guniya baar baaxay caleemuu ballaadhin baxar saaf la muudiyey war aanar walmooshiidii berdigaad ka heeso hayd amman dheera la dumiyey buuntudna hoostiya gashan qubki kiidan buu baydhabo jannaay inay baydhabo jahawareer noqoto ma ahan war madaxweynihii jubbaland axmed madoobe tan iyo berigii la doortay maantuu kismaayo ka baxayuu nairobi tegey waxaana la sheegay inuu leeyahay kenya abkaamigan iga soo gaara waa lii galay isoo gaadhay isoo gaadhay allah kuu gargaare anna ii garaabe mau leeyahay da war ma haysiinayna dhegaysta daadadkii beledweyne ku fatahay jabuutin waa ka fataheena alla yidhi yaa daadadku beledweyne waa ogayne jabuuti xay ka jirsheen hiil walaal miyay maqleen abdulow hiil fatahaada leere war hiil walaal jabuuti aa noo soo dirtaye hoo walaal inaa u dirna sowmaa ar jabuuti roobaa waxaa la yidhi siddeed qofoodaas ku dili togogoo waaweynaana ku fatahaa la yidhi war daadka jabuuti ka dhacay hargeysaaban imika uga baqanayaaba
buli baa la yidhahdaa jibuuti bay dhex martaa iminka maad garan roobkana waxay ka keentaa heyjadahay ka keentaa iyo buraha she iminkana waan yar weeciinaa waxaan ku yar daraynaa badda maaha aryaa ilaa aad ka tagta war heedhaha war ma haysaane ayaa tahay suuta iyo liibaan cali yalow galmudug ayay waxay ku xukumeen shabaab badan maantana kuwii ugu dambeeyey laba ninoo shabaabahay gulaceel ku xukumeen hadda maanta halkaasay ka shidan tahay yaa shuuta ninkii jaakadda qaraxaa watay ee guriceel lagu qabtay ow xabsi daa'in ku xukumaye suuratumaa'ida
maahe maahe maahe kada sidaad mooday haajadu maahe kada warwar ma haysaana shalay ninkii qaraxa baabuurka ku xidhay oo ay shacabku qabteen hay-adda nabad sugiddaa soo bandhigtay weliba isagoo qiranayoo le anigaa ku xidhay welibana waa lay hagayey asagii qarax kale ma lagu xidhay maxaa qarax loogu xidhaa xabadaa lagu qarxaah maxaa loo qarxaa shuutaa loo geyhaa war madaxweyne deen imaaraadku aaday wuxuuna leeyahay imaaradow mashruucaadna sideen meel kale noogu beddela raallina ahaada war waxaa la yidhi deni markuu imaaraha ka soo laabto iyo markuu u sii socdo mid ay tahay maaqaane axmed madoobay nairobi ku kulmayaan mas-uul dowladda soomaaliya ka mid ihina waa la kulmayaabaa la yidhi kadibna muqdishoy wada imaanayaanaa la yidhi hadda run ku suga waa xanta siyaasaddee war ninkaad qaranaysid nabadoonkii nabadii nolol miya afahadeesin miya war nabadoonka nabadiyo nolosha wasiirka amniga islow ma ahayn warkaasu waa imaamka nabadiyo nolol warniyo iimaanka horta maxaa idinka qaaday waryaada aniga facebookayga waa la jabsaday saddex saacadood hawada wuu ka maqan yahay ogaada haddaba facebook ha noo dambeeya ilka ayaa kaa jabiya horta war taasbu mayga doran bidaarta in weeli war waxaa la yidhi ummad kalena faysaanna hoon geesnaba u socane kudka guurnay laakiin qanjaa geedi loo yahaye goobaabin baas baan galniyo garangar shaydaane gurda raacna madaxdeenna sare kama gaboobaane arrin loo gorfeeyey waqood gebangabeeyaane gambaleel sidooday rag kale dan u garaacdaane ilaahu ka soo gaar shacbigan gowsa bahallayda waa maxay waxaa gowsa bahalle gowsa beele aryadahan golka galmudug waa maran yahe warkiisa yaan naloo qabanin waryaa marudaa diide
aad iyo aad ayuu u mahadsan yihiin saaxiibada xubinta kalamaan inta ayaan kusoo gebangabaynayaa barnaamijkii xulashada waraysyada raadhiyaha caddaado caa waxaa idiin soo saaray idinlana socodsiinaya anigoo ah jila jaamac jila dhanka farsamada hagaagsan ee hagarlaaneed waa xasan axmed maxamed waxaan idinkaga tegayaa heestan
masaqira jalinba dad bursiya ma exba ma bulshada saboolka ka caruurta sahayba ma sugaana maaniyo tacabiyo durbaanba durbaanba ma bulshada saboolka ka caruurta sahayba ma sugaana maaniyo tacabiyo durbaanba durbaanba masalanka fuulba markii lagu saluugana saltanada saltanada udirirba masalanka fuulba markii lagu saluugana saldanada saldanada udirirba dadkaagoo sagaal qaday masibraar ka dhaansa macan sidigta maala adiguna sidaadaba gaajada la seexa adiguna sidaadaba gaajada la seexa dadkaagoo sagaal qaday masibraar ka dhaansa macan sidigta maala adiguna sidaadaba gaajada la seexa adiguna sidaadaba gaajada la seexa ma sidaad doonta yeelba ma sinaanta diido sanka kibir sanka kibir sanka kibir la taagba ma sidaad doonta yeelba ma sinaanta diido sanka kibir sanka kibir sanka kibir la taagba masokeeya dhalashada inti qura ka wada yimi si kala fogeeba siyaasadii maxay tahay siyaasadii maxay tahay siyaasadii maxay tahay siyaasadii maxay tahay maxay tahay siyaasadii maxay tahay
maya maya sida maahan siyaasadii sida maahan si kale oo ka duwan weye maya maya sida maahan siyaasadii sida maahan si kale oo ka duwan weye حتى تعمل فوض طي اتكسرت عربي حتى تعمل فوض طي اتكسرت عربي نبضولا سوغوي سنانيا غرسوروي سبولي ملاتيروي نبضولا سوغوي سنانيا غرسوروي سبولي ملاتيروي قرشة حصاني وي سرعية وحصو صاركا سوق عالدوية